dalladda dhalinyarada ee Soonya ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan ku saabsan gorofeynta doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan isbeddelka cimilada. Waxaa ka qayb galay kulanka dhalinyaro xubno ka mid ah ururada bulshada ee Somaliland, waxgarad iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha guud dalladda dhalinyarada ee Soonya Axmed Maxamuud Cabdi ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan.
kulankana ujeedadiisu tahay in dood aynu u qabanno aynu ka qabanno arrimahan deegaanka iyo isbeddelkan cimilada ee aynu dareensannahay inuu waddankeena runtii uu saameyntiisii ay ka muuqato cimilada oo sii kululaanaysa xiliyadii roobabka la rajaynayay oo isbedeshay roobabkiioo sidii loogu talagalay aanu da-ayno ama yar ama aada iyagoo u badan da-aya inaga oo dhalinyaro ah oo runtii cududii waddanka ah inaynu aqoonteenna iyo waayo-aragnimadeenna iyo runtii wacyigeenna iyo fahankeenaba aynu aynu sii dhisna ee ku aadan arrimahan deegaanka iyo isbeddelka cimilada inaynu ilaashano deegaankeenna inaynu beerano dhir kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya in dhalinyarada ay ka shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa saameynta isbeddelka cimilada